بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حديثك أفراد بان بلابين أمانته إن شاء الله حديث الأربعين كمذا للإمام النووي رحمه الله xadiiska sidii caadigeena ahayd waxaan bilaabaynaa insha allahu tacaala inaan ka hadalno inaan macnayno lafdigiisa marka ugu horeysa can abi cabdiraxmaan cabdillaahi bni mascuudin radia allahu canhu qaal xadahanaa rasuulu اllahi sala allahu calayhi wasalama wa huwa asaadiqu almasduuq ina axadakum yujmacu khalqahu khalquhu fii batni ummihi arbaciina yowman نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضقة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها رواه البخاري ومسلم رحمهما الله حديثك waxaa inoo werinayaa abi cabdiraxmaan waa kunyada lagu kunyi jiray saxaabiga weyne cabdilaahi ibni mascuud radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi xadahanaa waxaa noo waramay rasuulullaahi baa noo waramay sala allahu calayhi wasalam wa huwa rasuulkoo ah assaadiqu runbadanihii almasduuqu la rumaysanayey runbadanihii la rumaysanayay isagoo ah ayaa noo waramay muxuu ka waramay wuxuu yidhi rasuulku sala allahu calayhi wasalama inna axadakum midkiin yujmacu waxaa lagu ururini khalquhu uumitaankiisa iyo abuuritaankiisa fii batni caloosha dhexdiisa caloosha hooyadii ummihi fii batni dhexda ummihi caloosha hooyadii dhexdiisa ayaa lagu ururini arbaciina afartan yowman cisho nudfatan isaga oo qandhuuf la mid ah nudfatan summa kadib yakuunu wuxuu ahaani calaqatan calaqa ayuu ahaani xashara lagu macneeyey ambase waxaa lagu macneeyey wax ka laalaada calaqatan yatacallaqu ka laalaada riximka ilmagaleenka midla daalika inta uu nudfada ahaa uu qandhuufta ahaa in la mida oo afartan cisho ah ayuu caloosha hooyadii riximkeega uu ka laalaadi uma wuxuu ahaan kadib markaa yakuunu wuxuu noqoni mudqatan waslad hiliba oo la kabada kabasho hilib buu noqoni mudqatan kabasho hilib oo kale ayuu noqoni oo inta gowsuhu ka samaysan yihiin leeg midla daalika intaa in la mid ah afartankaa cisho ayuu sidaas ahaanayaa afartan cisho oo kaleeto waxa weeyaan haggaa waa boqol iyo labaatan cisho markuu halkaa joogo uma kadib yursalu waxaa loo soo diri ilayhi halkaa ilmaha ku jira ee lagu ururiyey makhluuqa janiinka ah almalaku malagii loo xil saaray inuu abuuritaankaa la socdo ayaa loo soo diri oo fayanfuqu wuxuu ku afuufi fiihi ruuxda ilmaha dhexdiisa ambase makhluuqa dhexdiisa alruuxa naftiibuu ku afuufi naftiibaa gali wayu'maru waxaa la amri oo amar laga siini malagaa ilaahay halkiisa lagu siini biarbaci afar kalimaatin kelmadood iyo amar lagu siini bikatbi inuu qoro risqihii risiqii ilmahaas uu cunayay inta uu noolaanayo wa ajalihii inta uu ajashiisu ay tahay oo cumrigiisu gaadhayuu ku gabagabaysmayaa loo sheegi waa loo qori wa camalihi shaqo waxa uu qabanayo adduunka inta uu dul joogo ayaa la qori وشقي إنه هوغي وندتك هوغا كمد هاني شقي مهوغي أو أنبس سعيد مد قوليستي أو برواقيستي وهل خير مدكود أيا الله قري فوالله فوالله وداروي إله بان كدارتي الذي معبودك لا إله وسجر الله حق لغو عابد غيره غيركي وسجر أيان كدارتي أبو نبي قولي إن أحدكم متكين ليعمل وشقيني bicamali ahliljanati shaqada dadka jannadu ay shaqeeyaan buu shaqayni xataa ilaa ay maa yakuuna ay noqon weydo baynahu isaga dhexdiisa wa baynahaa iyo dhexda jannada ilaa mooyaane diraacun xusul inta u dhaxayso in xusul lagu mitiriyo lagu miisaan lagu maratay lagu tiriyo fa yasbiqu waxaa hormari calayhi ninkaas alkitaabu kitaabkiibaa hormari wixii qornaabaa shaqayni fayacmalu wuxuu gudagalay inuu shaqeeyo bicamali shaqadii ahli naari dadka naarta gale ay qabanayeen buu qabani fayadkhuluhaa markaabuu naar gali wa ina axadakum midkiin layacmalu uu shaqayni bicamali shaqadii ahli naari dadka naartuu shaqayni xataa ilaa ay maa yakuuna ay noqon weyda baynahu isaga dhexdiisa wa baynahaa iyo naartii ilaa diraac xusul in lagu mitiriyo inay uga hadhan maahine fayasbiqu waxaa hormari calayhim ninkaasi alkitaabu kitaabkiibaa hormari makhluuqa iminka la abuurayo fayacmalu uu shaqayni bicamali ahliljannati camalkii ahlijannaduu shaqayni fayadkhuluhaa jannadiibuu gali rawaahu waxaa wariyey xadiiska albukhaari baa wariyey wa muslimun iyo muslim lafdiga sidan loo warinayana imaam bukhaari baa le raximahu llah laakiin imaam nawey ma sheegin inuu bukhaari leeyahay laakiinse markaad ku noqotid axaadiista lafdigan waxaa iska leh alimaam albukhaari imaam muslimna alfaad kale ayuu ku wariyey iyo a'immada kale raximahum allah xadiiska markaas sidii dhaqanka inoo hayd insha allah waxaan bilaabaynaa in aan oranno maxaa u ah maaragtay xadiiskan marta bal marka hore cinwaan maxaan uga dhignaa laba cinwaan baan siinana insha allah cinwaanka koobaad waxa weeye alacmaalu bikhawaatiimiha acmaashu qofku wuxuu shaqaynaya marka hore maahineed waa waxa uu marka uu dhimanayo uu shaqeeyo intuuna dhimin ka hor inama alacmaalu bikhawaatimaha qofka gebagabadiisa weeyaan masiirkiisu laakiin inta horeyto ahlu khayr ahlu shar sa dadku u arkayaan daahirku maaha xaqiiqadu aakhirka muxuu qofka ku dhimanayaa weeye marka taasi waa ciwaan waan arki doonaan insha allah ciwaanka labaad waxa weeye maraatibu alkhalqi qofka abuuritaanka uu maro inta darajadood ee uu maro taasna waan siin karnaa ciwaanka marka insha allahu tacala labadaa ciwaanba xadiiska way inooga muuqan doonaan marka aan aan gudagalno xadiiska arinta labaad waxaa inoo werinaya abu cabdiraxmaan cabdillahi bn mascuud ibn mascuud amba cabdillaahi bn mascuud alhudali baa dhadaa alhadalina waa dhadaa carabiga hudali bidami lha alhadali bifatxi lha marka imaamkaas weyne a'imadii saxaabada ah ajilada ah taariikhdiisu aad bay u ballaadhan tahay waxaanu ka soo qaadanaynaa saddex arrimood horta wuxuu ahaa saadisu sittatin aslama markay saxaabadu lix nin ahaayeen ninkii lixaad ee islaami u ahaa markaa saxaabadu markay lix ahaayeen ayuu diinta soo galay marka waa min awaa'ili man aslam radia allaahu canhu waa min almukiriina can alriwaayati fi saxaaba dadka saxaabada wax ka wariya dadka aad uga wariyey buu ahaa bal waxaa la sheegaa toddobaatan suuradood oo qur'aanka kariimka ah yuu nebiga ka qaatay sala allahu caley wasalam min fami rasuulillaahi ayuu ka dhaxlay sabciina suuratan min alqur'aan markaasi qiimaha intaa leeg buu ku fadhiyey waxaa intaa kuu dheer oo kaleeto waxaa jirayba musxafu ibnu mascuud sida musxafu uu jiray maaratay xafsa musxaf buu lahaan jiray ibnu mascuud oo gaar u ahaa oo radia allaahu canhu lagu yaqaana inayna ku qornayn labada mucaawidatayn qur-aankao dhan baa ku dhignaa siwa almucaawidatayn walidaalika waxaa dhahdaa musxafka ibnu mascuud uu hayn jiray qul acuudu birabbi alfalaq iyo qul acuudu birabbi innaas kuma qornayn marka inta kaleetoo dhan way ku qornaayeen maxaa layidhi toddobaatan kale nebigu ka dhegaystay inta kalena saxaabadii qur-aanka xafisanayd ubay ibnu kacab iyo keyrkood ayuu ka dhegaystay qur-aanka markii la jamcinayey masaaxiftii lagu laamayna uu ku jiray musxafkiisa oo wixii laabta lagu hayay iyo wixii qornaabaa lagu laamay si loo ururiyo qur-aanka zamankii cusmaan ibnu cafaan iyo zamankii abubakarba radi allahu canhuma markaasi meelihii lagu laamay referanska ahaa ee marjic ahaa ayuu ku jiray ibnu mascuud waxaa dhahdaa wuxuu ahaa kaana kasiira taradudi calaa rasuuli illah nebiga ilaahay aad buu ugu nabnaa dadka aad ula jooga rasuulka ayuu ahaa sala allah alay slam een marna ka faaruqin marka taasi waxay dhexheshiisay inuu noqdo min a'immati saxaaba culamaai saxaaba culamaai saxaaba marka la tirinayo saxaabada culimmadooda waa dad aada u yar marka maraajicda waaweyn la sheegayo kuwaasuu ku jiray cumar binu khadaabna wuxuu aada ugu noqon jiray had iyo jeer fiqiga ibnu mascuud siduu ibnu mascuudna ugu noqon jiray fiqiga cumar radia allahu canhu waxaa la dhahdaa madrasada la dhahdaa madrasatu ra'yi islaamka markii dambe uu cilmigii ballaadhay laba madrasadood baa soo baxay madrasatu lathar madrasada raadraaca ah oo imaam axmed uu madaxa ka ahaa iyo madrasada ra'yi madrasada la dhahdo oo inta badan isduldhigi jirtay ra'yiga oo diinta si caqliga u fahmaysay waxaa aabba ka ahaa abi xaniifa radia allahu canhu raximahullah marka labadaa imaam madrasadooda waxaa dhahda madrasadan alcaqli waxaa asaasay amba madrasatu ra'yi ibnu mascuud baa asaasay baa dhahda radi allahu canhu oo ka asaasay kuufa waana meeshu ku dhintay markay taariikhdu ahayd laba iyo soddon hijiradu markay ahayd waa markii cusmaan binu cafaan radi allahu canhu uu ahaa amiiru lmu'miniin ibnu mascuud markuu dhimanayay radi allahu canhu waxaa lagu qadaray cumrigiisa laba iyo siddeetan khilaaf baa ka jira laakiin inta badan cumrad waxu badiyaan siddeetan iyo laba siddeetan iyo hal inuu ahaa markii ay geeridu u imatay cabdillaahi bin mascuud radia allahu canhu ilaahay raalliha ka noqdo oo ahaa saxaabada ugu cilmiga badan saxaabada nebiga sala allahu calayhi wasalam marka xadiiska ninkaasa inoo warinaya waa tarjamadiisii xadiiska haddaanu imanno xadiiska waxaa inoogu jira lafdigiisii waan macnaynay ilaa iyo shan arrimood baan ku soo koobaynaa insha allahu tacaala kow waxaa ugu horreeya waxaa weeye xadiiskan waxaa jira axaadiis kale oo la mid ah oo soo aroortay laakiin khilaaf uu jiro xagga lafdiga xadiiska xadiisaanta kale soo aroortay ee khilaaf uu jiro waxaa ka mid a xadiis uu warinayo saxaabigii xudayfa amba xadiis uu warinayo jaabir amba xadiis kaluu warinayaba isaga naftiisa cabdillaahi bin mascuud xadiisaantaas waxay ku soo arooreen bukhaari kan uunbuu wariyey kuwa kale uu iska dhaafay wuxuu u dhaafay baa layidhi kani baa ugu sarreeya siqatan awsaqa minhu wax ka uga kalsooni badan yahay waristiisa u waayey markaa kan u qaatay laakiin imaam muslim xadiiskan uu wariyey oo lafdi kale uu ku warinayo xadiisaan kale oo aad moodid inay daahirka iska hor imanayaanna uu wariyey radia allaahu raximahullah maarata imaam muslim uu ka wariyey jaabir uu ka wariyey maaragtay saxaabiga xudayfa uuna ka wariyey wabitaali isaga naftiisa ibnu mascuud radia allahu canhu kadalika imaam axmed xadiiskaa kale muxuu sheegayaa xadiiska kale wuxuu sheegayaa maxaa khilaafka uga jira wuxuu ka jiraa khilaafku laba meelood kow meesha koowaad uu ka jiro waxa weeyaan halka uu xadiiskani yidhi qofka waxaa la abuurayaa afartan cisho ayuu ahaanayaa nudfatan afartan cishona mila daalika soo maaha afartan cisho oo kalena wuxuu ahaanayaa calaqatan mila daalika afartan cisho oo kaleetana muxuu ahaanayaa mudqatan xadiisaanta kale waxay sheegayaan kulluhaa inuu ahaanayo uun afartan cisho gudaheega uu ku marayo maxay saddex marxaladoodba nudfatan calaqatan mudqatan saddexdii aan sheegnay wuxuu ku wada marayaa maxaan odhanay afartan habeen aba afartan cisho aba afartan yoom marka xadiiskan iyo xadiiskan markaa maxaa udhexeeya kani wuxuu sheegayaa boqol iyo labaatan cisho xadiisaanta kalena maxay sheegayaan afartan cishay sheegayaan idan waxaa jira khilaaf fii daahiri nas naska marka daahirkiisa la eego khilaaf baa jira marka culammadu waxay idhahdeen keen qaadanaa dee ma xadiiskan baan qaadanaa oo werinayo bukhaari oo uu soo wariyey cabdillah mascuud mise waxaan qaadanaa xadiisaanta kale ee odhanaya waa afartan waxaa dhanbaba ishkaaliyaddu marka halkay ka imatee waa inaan isla fahno waxay ka imatay arbaciina yowman mila daalika haddana mila daalika mila daalika xadiisaantii kale mila daalika kuma qorna waxaa ku qoran afartan cisho gudahooga iyay ku dhammaanaysaa maxaa u dhammaanaya nudfatan calaqatan mudqatan naftiina waxaa lagu afuufayaa markay afartan kaa cisho ay dhammaato marka arrinta koowaadi waa taa arrinta labaad ee labada xadiis udhaxaysa waxa weeyaan xadiisaanta kale marxaladda nudfada qaarkood maba sheegayaanba marxaladda nudfada nudfatan ma sheegayaan waa kow laba waxayna sheegayn oo kale xadiisaanta qaarkood waxay ku darayaan waxaan xadiiska ku jirin halkan waxaa ku qoran xadiiska inoogu qoran inuu marka uu ilmaha yari mudqo uu gaadho janiinku ilmaha caloosha ku jira markuu mudqo gaadho hal waslada oo lagu qaban karo gawsaha oo calashan oo kaleeta la mid ah waan arki doonaa macnaha inay xataa culammada iminka cilmigu ay heleen halkaa marka ay socoto ayuu ilaahay malagga soo dirayaa malaggaa maxaa la amrayaa ruuxdu ku afuufayaa nusuusta kale waxaa ku qoran markuu halkaa joogo afartankaa marka uu dhammaysto mudqo waxaa la soo dirayaa malaggii malaggu muxuu samaynayaa uu sawirayaa malab uu taswiirayaa marka muxuu taswiirayaa wuxuu taswiirayaa dhegihiibuu u dilaacinayaa indhihiibuu u dilaacinayaa wuxuu u dilaacinayaa ilmaha yar jildigii jildigu waxa weeyaan waa harigii harigii ilmaha yar uu lahaa ayaa ilmaha yar loo loo abuuraya jildigiiba abuurmaya marka uu socdo marxaladaasi waxaa sheegaysa xadiiska xudayfa sheegaya iyo xadiiska jaabir baa radi allaahu canhumaa saasay sheegayaan idan waxa weeyaan xadiiska qaarna siyaada ku jira qaarna waxbay ka tageen iyadoo macno badan male laakiin xadiisku waxa weeyaan waa tiradan boqol iyo labaatan cisho iyo afartan cisho keebaa markaa la qaadanaya hudhal ishkaaliya ishkaaliyaddu waa halkan culummadu waxay idhaahdeen laba macnay ka soo saareen culummadeenna waaweyn ee xadiisaanta baadha macnaha koobaad ay ka sooreen waxay horta xadiiska hadduu daahirkiisu iska hor yimaado dhallinyarada cusub ee diinta barata way degdegaanoo waxay dhahdaan mid baa saxa mid baa qalada iyaka oonan garanayn cilmigii lagu saxay ama lagu qaldayay xadiisaantani sanad ahaan abtirsiin ahaan wada sax weeye waxaa iska hormidday waa matnigooda waxaa iska horyimaday matnigii markaa wuxuu u baahan yahay culummada waaweyn ee islaamku inay gudagalaan siday isku waafajin lahaayeen xadiisku hadduu kor sax noqdo midna lama tuuro waa in la doodoono in la iswaafajiyo hadday iswaafajismi waayaan maxaa la sameeyaa waa la tawaqufaa waa laga joogsadaa marka laga joogsado maxaa la yeelaya waxaa la sugaa inta uu xadiiskaasi wakhtigu macnayn doono ilaan zamanku qur-aanka iyo diinta u macnayaay wakhtigaa la siiyaa aduu ha degdegin haronin xadiiskani mala caqligu ku horimiday wuxuu ku horimiday cilmiga ha ku degdegin oo hadal nebigu yidhi sal alay slam isagoo macsuuma oo ilaahay uu been ka dhowray uu khalad ka dhowray ha ku degdegin inaad xadiiska beerisid oo nebiga ilaahay aad beerisid sal slam maadaama uu xadiiskii noqday xadiis saxa ah oo culimmadii islaamku ay fatisheen ay baadheen ay dhahdeen marka la saaray wuxuu noqday xadiis laisku waafaqsan yahay inuu sax yahay marka xadiiska marka culammada qaar waxay dhahdeen waxa weeyaan waxay ka warramaysaa maraaxishaas oo dhan waxay isku waafajiyeen sa socoto maraaxishaas uu marayo markuu ilmaha yari afartan cisho socdo waxaa la sameeyaa abuuritaan abuuritaankaa la samaynayo waa ta koowaad malagu wuxuu la socdaa min bilowga marka ilmaha nudfo yahay ilaa uu ilmaha yari buuxsamayo wuu la socdaa malagu abuuritaanka ugu horreeya waxaa oo dhanba waa la qoraa waa qoris koowaad bay dhahdeen waa qoris koowaad qorista ugu dambaysana waa markuu boqol iyo labaatan cisho ku jiro ayaantaabaana nafta lagu afuufaa marka ilmaha yari waxaa naf lagu afuufay maalinta uu boqol iyo labaatan joogo inta horeytana waa lala soo socod lala soo socday saasay iyagu kaga baxeen laakiin culummo waaweyn oo culummada xadiiska ah culummada fiqhiga ana culummada cilmiga sayniska aad iminka u baadhana waxay heleen in xadiiskan iyo xadiiska kale si yaroo fudud laisku waafajin karayo see laisku waafajin karayaa waxay dhahdeen dhegeysto dhakhtarradu iminka markuu nebigu xadiiska ku hadlayay sal slam cilmi dadku ma lahayn cajiib wey waa mucjizo waa wax kuu caddaynaya inuu nebigu nebi ahaa sala allahu calayhi wasalam waa min bayinaati rasuul waa min mucjizaati rasuul kow wuxuu ka warramayaa wax aynan bini aadanku aynan heli karayn fahmi karayn aynan gaadhi karayn taswiirta taswiirta sheekh maxay tahay cilmi kalaha allahu akbar subix racdu bixamdi marka arinta muhiimka wax wayaan ikhwaani filla inaan fahanno mucjizada nebiga sal alla alay slam baan fahmaynaa wuxuu yidhi nebigu okay wuxuu sheegay wax aan la arkayn oo qarsoon labada xadiis ba xadiisaanta buu ku wada sheegayaa bini aadanna ayna gaari karayn waxa meeshaa ku jira ina gaadhaan maanta alxamdulilah toban sano shan iyo toban sano ka hor ayaa la gaadhay in la sawiro si daqiiqa caloosha hooyada ilmaha yar maraaxisha uu marayo saacad minid ayaan labo saddex lala socday ragga ugu waaweyn ay sameeyeen kanadiyaanya weyaan kit moro baa dhacda wuxuu u dhashay morial jaamacadda morial wuxuu ka dhigaa cilmiga ajinnada cilmiga ilmagalanka iyuu ka dhigaa uuna islaamay alxamdulilah rabbi alcaalamiin wuxuuna ku islaamay shir icjaazu lcilmi fi lqur'aan lagu qabtay jaamicatu lmelik sacuud oo ku taalla riyaad oo uu ka qayb galay sheekh cabdilmajiid azandani sheekh dhahdo oo yamaniya oo madax ka ah jaamicatu liimaan iyo sheekh dhahdo doctor zakluul annajaar oo masriya oo isaguna ah culummada ugu waaweyn cilmigan khaasatan cilmiga geologiga shantan ina adduunka ugu dambaysa laga daba hadla ayuu ku jiri jiray iminka da'buba noqday adduunkuna laga ictiraafsan yahay oo meel kastaba shahaadooyin waaweyn laga siiyey iyaa shirkaa guddoominayay shirkaa markuu guddoominaya ninkaasi wuxuu dhegaystay sida loo ilmaha yar u abuurmaa la keenay uu ka qayb galay shirkii markuu ka baxay wuxuu ku soo noqday mooryaal raadiyooga mooryaal ah faransiisku ka hadlay wuxuuna yidhi waxaan maanta shaaca ka qaadaya inaan muslimay ninkii waraysanaya wuxuu ku yidhi markaad muslintay waxay ka dhigan tahay inaad nebi ciisena ka gaalooday soo kristankiima ka baxday marka buu meel kama bixin kristannimadii waa sii adkeey buuri see u adkaysay baa lagu yidhi wuxuu yidhi waxaan ogaaday inay nebi ciise nebi maxamed iskool quraata ka soo baxeen madrasad quraate naamuus quraataa wax barayay jibriil calayhi salaam ayaa wax barayay markaa meel quraata iyagoo ka soo qaadanayn iftiinka markaa ninkaasaa ka mid ahaa ragga helay maxaa markaa heleen waxay heleen ilmo waxay soo qaadeen taswiirtii mijharkii weliba kii kuubiga lahaa maaha kii aan kuubiga lahayn imika kuubiga leh ee ilmaha saani loo arkayo iyay soo qaadeen maxay sameeyeen waxay eegeen ilmihii yaraa usbuucii koobaad nudfo markuu ahaa usbuucii labaad usbuucii saddexaad usbuucii afaraad usbuuc tireen soo mataqaanaan gabadha usbuuc ku jirtaa usbuucii shanaad wiigii lixaad markuu ilmihii yaraa ku jiro wiigii lixaad markuu jiro oo weliba maalintii afartan iyo kow uu ku jiro afartan iyo kow kow iyo afartan cisho kow iyo afartan cisho markuu ilmihii ku jiro ayaa ilmihii la eegay ilmihii indhihii ma dilacsano dhegihiina ma dilacsano la socdaa ilmihii yaraayi jidhkiisa sare markii wax lagu dhaadhiciyo dareer male labiiyo afartankii baa bilaabmay usbuucii markii labiiyo afartan cisho ay bilaabatay bahalkii wuu dul yaallaa maalintii labiiyo afartan bilaamatay waa la duldhigay markii labiiyo afartankii bilaamatay waa la hoos socday maxaa loo socday waxaa la socday ilmi yaraa marka ay labiiyo afartankii bilowday saacaddii koowaad saacaddii labaad daqiiq dadka qaarkood waxay doonayaan inay yidhahdaan nebi moxamed been buu sheegay waxaa loo socdaa inta sal slam ilan wax daqiiqu ka hadlayay saacaddii saddexaad saacaddii afraad saacaddii lixaad markay socoto maalintii labiyo afartanaad saacaddii lixaad markay socoto ilmi yaraa indhii baa dilaacay dhegii baa dilaacay dub oo arkayaan wala socaan maskaxda qaybtii kooraan ka dhaqaaqday jirkii baa daran yeeshay maxaa maanta koranka ruuxdi baa gashay meeraha fa yunfaqu fiihi ruux maskaxdii baa dhaqaaday waxay dhahdeen qaybtaa dhaqaaqdee koraanka ee jirka dareenka siinaysa waa qaybta ilmaha qofka la soconaysa ilaa uu dhimanayo markuu dhinto markuu dareenka waayo waa markaa halkaasi ruuxda ka baxo wasalaam gormadata okay xadiiska kale marka muxuu leeyahy kanan hayna maana kale muxuu leeyahy idaa mara marka ay marta ilmaha yar ee caloosha ku jira isnataani wa arbacuuna leylatan afartan iyo laba habeen marka ay marto halkaa markuu ilmaha yar socdo isnataani wa arbacuuna leylatan laba afartan iyo laba cisho markuu ilmaha socdo ayaa maxaa dhacaya ayuu ilaahay amrayaa malag fa yu'maru malaga maxaa la amrayaa inuu taswiiro ilmi yaraa oo uu jeexo indhihiisii uu dhegtiisii dilaaciyo oo uuna jildigiina la abuuro jildigiiba abuurmaya jildigu waa maxay waa harigii harigu waa maxay waa dareenkii dee qofka bini aadamka halkuu wax ka dareemaa jirkooda wuxuu ilahi kulamaa nadijat juluuduhum badalnaa juluudan hayrahaa ilahay wuxuu marka cadaabta la geliyaa ahlunaarka jidhkoogu marka kasta uu bislaadoba ilan jirka waa bislaanay haddii cadaabta lagu sii daayo jirkii bislaado male haddeeta cadaab waxba dareemayo ilahay wuxuu ihi badalnaa juluudan hayraha jir kalanu abuurnaa hayrahaa limaada liyaduuqu alcadaab si ay cadaabta u dhadhamiyaan dawqu lcadaabka wuxuu ka imanayaa waa maxay waa jirka dareenka halka jirkaa samaysa isaas markas ulixsaas waa jirkii weyn okay ikhwaani fillah xadiisku markaa muxuu inoo sheegay arrintaa mucjisada ayuu inoo sheegay culammadu markaa maxay sidaan u jamcina haddaba xadiiskii san baa loo jamcinayaa waa jamci yaroo fudud ah xadiiskii baan la socoynaa ina axadakum midkiin yujmacu waxaa lagu abuurayaa fii batni ummihi caloosha hooyadii arbaciina yowman afartan cisho muxuu ahaanayaa nudfatan buu ahaanayaa qadhuuf buu ahaanayaa summa yakuunu summa kadib yakuunu wuxuu ahaanayaa calaqatan calaquu ahaanayaa calaqada waxaas waa macnin doonaa mila daalika intaa in la mida mila daalika maxay ka soo saareen culammadu afartan cisho laakiin xadiiskii kaleen heerley oo isaguna saxa oo ka badan xadiiskan wuxuu sheegay afartan cisho quraata kanna wuxuu sheegay mila daalika culamadu waxay dhahdeen summa yakuunu calaqatan mila daalika ay fii mila arbaciina yowmankaa gudihiisa un afartankii cishe hore un bay ahaanaysaa iyaduna calaqaduna ee afartan cisho kaloo bilaabmaysa ma aha mila daalika ay mila nudfadii intay ahayd nudfadu maxay ahayd arbaciin un mila calaqaduna arbaciinkii gudaheygii un bay ahaanaysaa iyaduna wax ziyaadaha oo ayaana ma jirayso mudqaduna mila daalika un bay ahaanaysaa iyaduna afartankii cisho okay ummadanah bay dhahdeen umma danna umma umma afcaruhu maxay faysa taraakhi waa kadib kadib kadib bay faaiisataa waxay dhahdaa waa run af carabiga suma waa kadib laakiin kulla xiinin kadib maaha mar kastiba kadib maaha ilaahay subxaanahu wa tacaala mararka qaarkood wuxuu sheegaa wuxuu inoo sheegay annaka subxana wa tacaala inuu ilaahay nebi maxamed noo soo diray sala allahu calay wasalam markuu ilahay annaka nebi maxamed noo soo diray buu ihi suma kadibna waxaan dirnay nebi muuse qur-aanku qortahay culmadu waxay dhaheen wada nebi muuse nebi maxamed kii baa horreeyey nebi maxamed baa ka wariyay sal l slam laakiin maxaa sumadan loo keenay waxaa ilaahay u jeeda subxana wa tacaala sumadu laa tufiidu daa'iman atartiib tartiib ma faa'iidayso qad waxay faa'iidayn kartaa isla socod waqti quraate amba kala horraynba iyay faa'iidayn kartaa idan halkan waxaa ku qoran xadiiskaa kale iyo xadiiskan saasaa la isku waafajin karayaa misladani ma sheegayso afartan cisho afartan cisho ma sheegaysa waxay sheegaysaa un gudaha afartankaa cisho dhexdiisa unbay camaliyadani ay dhacaysa saa la isku waafajin karaya maadaama xadiisaanta kale ay ka badan yihin cilmiguna uu waafaqay muxuu waafaqay xadiisaantii kaleeta cilmigii oo ah diinteena iyo cilmiguna iskama hor yimaadiinba islaamka iyo cilmiguna iskama hor yimaadiin okay arrinta labaadina waa arrintaa weyn arrinta saddexaad ee xadiisku inoo faa'iideynaya waxa weya ikhwaani fillah waa arrin muhiim jiddan weeyaan xadiisku wuxuu inoo faa'iideeyey maraatib alkhalqi hagga muxuu inoogu sheegay saddex nutfa iyo calaqa iyo muxuu inoo sheegay iyo mudqa iyo ruuxdii oo tii afraada laakiin markaa nusuusta kale akhrida ee xadiista iyo qur-aanka akhridid qofka bini aadamkii wuxuu maraa toddoba marxaladood ilaa ilaahay uu buuxinayo oo uu adduunka u soo baxayo toddoba marxaladood buu maraa suurat lmu'minuun suurat lxaj iyo aayado kale kaleeto oon intaaba ahayn iyo axaadiis fara badan waan sheeganaa mid walba ta ugu horrayso marxaladda ugu horraysa uu ilaahay naga abuuray dhammaanteed waa maxay waa ciidda weyaan awal marxala dadku ay ka abuurmeen waa maxay waa turaab ilaahayna subxaana wa tacaala wuxuu yidhi min aayaatihi an khalaqakum min turaab waa ciid marxaladda labaad ee na laga abuuray waa maxay marxaladdana labaad ee na laga abuuray waxa weeyaan waa biyo biyahaasi halkay ka imanayaan min maa'in daafiq yakhruju min bayni sulbi waataraa'ib waa biyo buu ilahay waa biyo aan u fiirsanna aan biyahaas biyahaasi waa maxay walaalahayo macno waa macno daqiiqa biyahaasi biyaha culummadii hore waxay ku macneeyeen biyo ka soo baxaya dhabarka ragga iyo kalxamaha dumarka waa cilmigii hore culummadood waqtigee noolaa bay ku macneeyaan cilmigu taa uu diiday imika waxa kalxamo dumaroo biyo ka soo baxa ma jira imika kalxamaha dumarka biyo ka soo baxaya ma jiraan laakiin taraa'ibtani maxay tahay kalxamahani maxay yihiin qur-aanka qoranta waa taraa'ib dhabarkiina waa la sheegay waa sulbiya u fiirso qur-aanka qur-aanku waa daqiiq ilaahay wuxuu yidhi yakhruju min bayni الsulbi wاtaraa'ib ma odhan yakhruju min aلsulbi wاtaraa'ib ma odhan soo soconaya ma odhan qur-aanku yakhruju waxay ka soo baxayaan biyahaasi min aلsulbi dhabarka raggay noqon lahayd waa macruuf wاtaraa'ib iyo kalxamahay noqon lahayd dumarka laakiin min bayni dhexda dhexdaa la dhihi dhexdaas aلsulbi maxayga dhabarka wاtaraa'ib okay waa halkii waxa weeye macnuhu waa ka macnaha cilmiguna qiray yakhruju min bayni sulbi rajuli wa taraa'ibihi wey yakhruju waxay ka soo baxayaan biyaha boodayaayi min bayni meesha u dhaxaysa sulbi rajuli dhabarka ninka wa taraa'ibiya kalxamihiisa cilmiyan waxaa la ogaaday biyaha halkee lagu soo sameeyaa ilahay halkuu ku sameeya biyaha bikilaha lagu sameeya maha macno caadi weeyaan meesha samaysa ee ya filterku ee meesha soo bedesha shaqada soo gashay waa gaad scientific ma cilmiyan ilmuhu markuu abuurmayo dhikilaha ninku waxay ku abuurmaan halkan way dhaadhacaan suu u dhaadhacayabu halkaa uu iminka ilaahay dhigay iyuu tagaayu dee laalaadmaa laakiin abuuritaankiisa natural asalku waa maxay halkay allug ilmu ku abuurmay bayna sulbi wa taraa'ib halkaas ku abuurmay doctor maxamed cali albaar waa dhakhtar weyn oo cilmiga ku takhasusay maaragtay dhakhtarnimada khaasatan cilmiga anterniga baatiniga isla markaana faqiiha min acdam alfuqaha buu ku jiraa majmaca fiqiga ee jidda iyo majmaca fiqiga ee qaahira iyo majmaca fiqiga ee indonesia iyo kamalesia intaba wuxuu ka yahay cudwi dhammaan baris buu ka yahay waa ragga fiqiga loogu laabo marka alimaha sayniska la macanayo diintu maxay ka qabtaa la macana ragga la weydiyo ku jiraa kitaab buu ka qoray dhada khalqu linsaan bayna adibi waalqur'aan qofka bini aadanka ah siduu u abuuro marka qur-aanka iyo u dhaxaysa qur-aanka iyo maxay iyo cilmiga iyo dhakhtarnimada okay maxaan odhanay waa marxaladdii labaad maxaan odhanay waa biyo biyaha halkay ka yimaadiin okay culummadu waxay is weydiiyeen gabadhu biyo ma leedahay ninku inuu biyo leeyahy waa la ogaadeen rajulu biyuu leeyahay oo dee waad garanaysa inuu biyo leeyahay ninku gabadhu biyo ma leedahay horta intaan macnaha aan gelin waxaa sheegaya inay biyahani ninka ka imanayaan waxa weeye ilaahay wuxuu idhi min maa'in daafiq daafiq waa maxay biyo boodaya Ah, biyaha gabadhu ma boodaya biyaha ninkaa boodaa markay culammadu kala sheegaan ba sheegi doonaa biyaha ninku way boodaan biyaha ninka ka soo baxayaay waxaa idhi waa xayawaan xayawaan la dhaha- xayawaan manuw la idhaahdo maxaaba ka soo baxa ilmaha yar in- in- ninka ka soo booda markay ka soo baxaan imise yihiin labaatan malyoon oo xayawaan soddon malyoon konton culamo waxay dhahaan boqol iyo labaatan baa la gaadhsiiyaa walidaalika marka lagu leeyahay hebel ciyaal ma dhali karayo waa madhalays marka lagu leeyahay kama dhigna xayawaan male manawiya ee xayawaankii manawigee keensan karaya inay ilma ka abuurmaan baana uu lahayn bo labaatan malyoon bay keeriyihin labaatan malyoon iyay keeriyeen labaatan malyoon oo xayawaan buu soo suuraya laakiin labaatan kaa malyoon baa waxu abuuray ninku waa inuu soddon afartan konton boqol waa inuu tuuro walidaalika waxa dhada cuqmiga marka laga warramayo culamada dhaqtarka ka warrantay dee anagu waan iyaga ka fahsanaya waxay dhadaan cuqmigu madhalaysnimadu ragga iyo haweenka iya u asala ragga u asala raggay badi ka imataa haweenka ma imato lianna haweenku waa fursad quraatoon waa hadduu caafimaad qabin riximkeegu ilmagaleenkeegu hadduu kor ilmagaleenkeyga iyo beydkeyga ay fiican yihiin oo ay soo agt- a- a- a- soo jiidan karayso khalaas iyadu laakiin isaga wax badan baa ugu wacni karaya ya bahalku intuu ilaahay dheer iyo gaab siiyey yaa ku jirta wax badan baa ku jirta labada qof marka qaarkood oo hadday isfuraan oo laba qof kala guursadaan way kala dhalaan marka qaarkood iyo kaan isku yani ilaahay baa cajiib baas subxaana watacaala ilahay markuu hadlayna muxuu yidhi wuxuu yidhi qofku ilaahay doonan wuxuu siiyaa dukuur labood qofku soonana dhidig buu siiyaa laakiin qofku doonana uu iskugu daraa qofka uu doonana muxuu yidhi yajcalu man yashaau caqiiman yajcalu qofku doonana wuxuu ka dhigaa madhalays yuu ka dhigaa subxaana wa tacaala isagaa shaqo ku leh marka ikhwaanii fillah waxaan uga jeeda halkaa waxayaan biyaha ninka ka imanaya waa daafiq baa dhi okay biyaha gabadha ka imanayana gabadha horta biyo ma leedahay nabigaa yidhi sal slam su- su-aal baa soo- nabiga la weydiiyey waxaa ya rasuul allah gabadhu hadday ixtilaamto ay ictilaamdo habeenkii miyay maydhani wuxuu rasuulku idaa hiya ra'atil maa'a hadday biyo aragto hadday dee biyo iska aragto way maydhan buri rasul sal slam okay culummadu waxay dhahdeen haddaba gabadhu biyo ma leedahay culumadii saynisku waxay dhahdeen biyo mala gabadhu okay xadiiska nabiga saa odhan nabi maxamed baa biyo leedahay haddii biyo aragtee waxaa la dhahaa biyo way leedahay biyaha ay leedahay maaha biyo ilmaha abuura maaha waa biyo lasij oo ka soo horeeya markay gabadhu yaa ay doonto dee in adeeto biyaa ka yimaada jilciya dariiqa oo u jilciya maxay u jilciyaan alaabtan safarka gali doonta iyo sii jilciyaan marka ay jilcinayaan islaanta waxay leedahay iyadu waa maxay waxay leedahay waa beedad laba beed bawayda leedahay bawayda wax leedahay beeda yar unugya leedahay unugyada beedadka yar baa u diyaara inay qaabilaan okay xadiis kalaa jira nebiga sal uu yidhi waxaa rasuulka lagu yidhi ilmuhu yuu ekaan hadduu mar hooyadu eegaya mar abu halkay mataa baa rasuulka lagu yidhi rasuulku wuxuu yidhi idaa calaa maau rajuli calaa maai lmar'ati hadduu u ekaado hadduu biyaha ninka ka imanaya ay ka sarreeyaan biyaha gabadha ka imanaya ka sarreeyaan buu isagu yidhi rasuulku iddakara horta nin buu noqon biyaha gabadha ka imanaya hadday iyaku ay guulaystaan oo ay ka guulaystaan biyaha ninka imanayana naag buu noqon okay weli hadda nebigii wuxuu hadlayaa inay biyo jiraan sal allahu alayh wasalam oo gabadhii biyo ka imanaya culummadu waxay dhahaan sida maxamed cali baar oo kale waxyaalada uunan cilmigu weli gaarin bay ku jirtaa cilmigu weli ila safar buu ku jiraa nebigu isagoo safarku ma jiro ilahi baa cilmi mar ku shubaya cilmigan kale laakiin safar buu isagoo ku jiraa safarkii weli iska jiraa cilmigu halkaa biyaha weli cilmigu ma gaadhin laakiin beydku weli ka gaadhay biyahan weli cilmigu arkana waa maxay waa lasij waa biyo jilciya waa biyo fudaydiya gabadha biyaha ka soo daata laakiin biyahaasi dariiqay fudaydiyaan okay ilmahan inuu nin noqdo iyo inuu gabadh noqdo ilaahay baa abuuraa laakiin inuu ilaahay sababtu ku abuura maxay tahay dee waad dhigateen iskoolaa ku dhigateen Ah, ninka uun baa ka mas-uula iyadana biyaha ninka ka imanaya iyaa ka mas-uula inay gabadhu nin noqoto ama ilmaha abuurma naa noqdo kayf qur-aanka soo kuma qorno maxaa qur-aan ku qoray subxana watacaala min nutfatin idaa tumna nutfadii ninka ka soo booday marka la, la, dag- la gado ee la tuuro tumna ila ninka ba wax tuuraya naagta waxba tuurayse fajacala minhu ah, azawjayni adakara walunsa biyihii ninka ka soo baxay uun baa noqda laboodiyo dhidig biyihii ninka ka soo baxay uun baa noqda iyada gabadho had iyo jeer waa maxay iyadu waxay diyaar u tahay labood waxaan u jeedaa eh, dhidig uunsa uun bay samaysaa ninka waxaa ka soo baxaya hadduu x x ka soo baxo iyo hadduu ka soo baxo maxaa dhahdaa ex garagta maxaa dhaaf ingiliishka waayo ah hadduu ka soo baxo labadaaba marka ninka ka imanaya unbaa beedada markay u tagaan khalaas taaba xadidaysa dukuuratu rajul ninka labnimadii dignimadii labnimadii taaba xadidaysa okay marka marxaladii koowaad waxaa odhanay waa ciid marxaladii labaad maxaa odhanay waa biyo waa biyo waa maa qofka soo marayo marxaladii saddexaad wax soo soconna ah waa biyo marxaladii saddexaad waa maxay waa nudfa nudfadu waa maxay waa markay kulmeen biyihii ninka ka yimiday iyo maxaa kulmay iyo waxaa kulmay beedkii gabadha yaa kulmay markay kulmeen riximka dushiisa ku kulmaan way israacaan markay israacaan hagee tagaan riximkay galaan riximka markay galaan haadihi almarxala xadiiska nebigu waa cajiib ma odhan yukhlaqu ma odhan muxuu yihi yujmacu ina axadakum يجمع في بطن أمه نطفة أربعين يوما نطفة هذه المرحلة عموما ليس مرحلة تخليق مرحلة تخلق ما المه ما أبور من محا كلمي لبضي أم باكلمي وجمع وإسراء عينون قرآن كنا محوري نطفة أمشاج نطفة أمشاج ونطفة أه؟ لا اسكو خلطين كوكتيل أو كوكتيل وملانج waa la israaciyey waa wixii gabadha iyo wixii biyaha waa israaceen safarkii bay galayaan markay kulmaan safarka waa cajiib culammadu waxay dhahdaan ninku yani xataa ibnuqayim raximahullah kitaabkiisa atibyan fi culuumi alqur'aan si daqiiq uu qorayaa oo kaa nixiya wuxuu yidhi ilaahay subxaana wa tacaala qofka bini aadamkii halkan buu iska jiifaa samadii baa qadar yaa ilaahay qaatay wuxuu qaatay ilaahay inuu ku abuuro inuu ilaahay ku abuuro ilaahay qaraar qaatay laakiin ha ku geliyo qaraarkii wuxuu geliyey oday halkaa iska hurdo islaan qaba inuu gabadhii doono bis uu doono gabadhanmiskiin waxba ogo gabadhii buu dhab siiyey sariirtiis la galgalsheen uu dhameeyey camaliyaddii iska saxay isago waxba ma ogo laa yadri shayaan biyihiisii dhaqaaqay ee meeshaa galay safar bay galayaan safarkaa imsay soconayaan buuri waxay socon kartaa lix saacadood waxay socon kartaa labaiyo toban saacadood waxay socon kartaa wiil labaatan saac marka qaarkood way soconayaan safarkii biyuhu soo socdaan socdaan socdaan socdaan iyay iyay helayaan maxaa la dhahdaa baashan beedada la dhahdaa waxay ku dhex jirtaa baa dhahday taaj taajkaa markay ku qabteen mikroskoobkii shucaaca baa ka baxay shucaaca gabadha way waa boqorada waa wax la doonayo waxaa shucaaca bay ku jirtaa wixii xayawaan manawi ahaaye meeshaa tagay gidaar baa gidaarkeegaa bay ku dhintaan anaa gali waan ku diido imse qofaa soo doonaysa waa sideean malyan waa toddobaatan malyan oo intaa soo socota oo safar soo gashay in baa dhexda kusoo dhimanaysa waxay ku wada socdaan beydadaas akhiiran beydadii marka ugu dambaysa mid bay u furmaysaa mid qonaad ilaahay samada ka qadareen iyo furaysa dhag markaa way xidhmaysaa labadaas helays nutfatin amshaaj bay noqonayaan markaaba israacayaan safar galayaan safar labaad oo riximkii gidaarka ilaa ay ka dhex galayaan riximkii dhexdiisii ay galayaan marka marxalada maxaa marxalatu nutfa oo marxaladii saddexaad wey quraankuna waa ka quraankuna waa ka ku cabiraya suuratu almu'minuun ee ku cabiraya suuratu xataa almursalaat gabagabadeeda ee ku cabiraya suuratu alwaaqica gabagabadeeda intaasoo dhan waxaa lagu sheegaya qofka bini aadanka siduu abuurmaya almarxala asaalisa nutfa oo marxala saddexaad marxaladii afraad xadiisku muxuu yihi marxalada afraad wuxuu yihi uma yakuunu calaqatan qur'aankuna wuxuu ka cabiray subxaana wa tacala ilaahay fakhalaqna nufata fakhalaqna nudfata calaqatan fakhalaqnaa fa waxaan ka abuurnay nudfadii baan ka dhex kasoo dhex saarnay calaqatan calaqadii gidaarka markay rixmka gashay gidaarka rixmkay ka laalaadaa culimmadeena waxay odhan jireen waa xinjir culimmadeena soomalia waxay ku cabireen xinjir yar xinjir se xinjirtaa yani culimmada carabtuna waxay misla alxashara bay ku qoraan kutubta sirka laakiin maanta tafsiirka cilmigii wuxuu idhi waxa weeyaan buu idhi waa calaqa waa saa qur'aanku sheegaya tatacallaqu bijidaar rixm gidaarka rixmi ka laalaadaa kamana dhacaysa maxaa ku xajinaya allah ku xajinaysa hadda halkaas ka laalaadaa waa marxalad dhan halkaa waxay fadhinayso suma kadib waa marxaladdii afraad halkaasi tii shanaad waa mudqatan mudqada culummadii iminka wax cajiiba taqaanaa way soo qaadeen waxay ka arkeen gowsaha gowsaha ninka haddeeto goosii usoo wada dhasheen ee goos uu ka maqnayn waa mise goos buu leey qofku makhluuqi ma iloodinba yaa maya dhinac xabadda qoraya dhinac qoraata soo shan maaha shan weeye shantaa gows iyaa ka muuqata marxaladdaa markuu socdo mudqada shan wuxuu leeyahay qaniinjo shan gows waa qaniinjadii marka qofka marka waslad hiliba saa u qaniino mudqa weeye waa hal waslada oo hiliba oo la qaniinay ayuu la mid yahay qur-aanku wuxuu leeyahay waa mudqa ee ku firsa mudqa cilmigii markay baasha dul dhigeenna mudqay arkeen markay waxaa daqiiqa noqotay shan bay ka tegeen qofkeenu muxuu leeyahay shan qur-aanku waa daqiiq dhe waxa ku hadlaya waa allah subxaana wa tacaala saabaa u keentay inuu ka timuuro islaamadii idhahdo meesha meel laga- qur-aanka laga maro ma jirto marka marxaladda shanaad waxaan odhanay waa marxalatu mudqa oo uu ahaanayo halkaas waa marxaladdii shanaad marka waxaan odhanay waa turaab waa maa waa nutfa maxaa ku xiga waa calaqa waa mudqa mudqa markaa maxaa ku xigaya waa marxaladii mudqada ku xigta maxay waa marxaladii lixaad marxaladii lixaad waa maxay nafqu ruuxi maa marxaladii lixaad marxaladii lixaad waxay waa marxaladii jidhka bini aadamka abuurmay indhihii dhegihii wixii oo dhan qur-aankuna uu ka cabiray fakasawna alcidaama laxman lafiiba abuurmi markay lafihii abuurmaan lafiiba haddana la huwini maxaa la huwini hilib hilibki iyo lafiina waxaa sii dul kori ya waxaa dul kori jild harig iyo jir baa kori intaas oo dhan waxay abuurmaysaa hadi marxala waa marxalada lixaad wey almarxala alakhiira waa maxay uma ansha'naahu khalqan aakhara uma ansha'naahu khalqan aakhara xadiisku wuxuu ku macneeyey fayunfakhu fiihi aruux ruuxdii baa lagu afuufayaa الروح روح دي بو إلهي كو أفوفيا سبحانه وتعالى تي النبي عيسى لو أفوفي النبي آدمنا لو أفوفي أيا قف كستو إلهي أبوريو وكو أفوف بيا إلهي سبحانه وتعالى وكو أبوريا مركا أرنتا كالي صدحادي حديثكي اللي وجرتا إساقونا وحويان مراتب تاس حديثكو سوكو بي كو وكالنا وينو ديريين مسألة باجرتا يدو إنو قباها إنان إيا سيدو تغنو وينا مهم إخواني في الله مسألة داسي وحويان ومسألة دا maxaa loo baarayaa maxaa maxaa ahamiyad ku jirta ahamiyadda ku jirtaa maxay tahay in la baaro inaa ilmaha la eego mudqoo no- maxaan lagu daalo masalad maxaa ku jira masalad fiqiga ku jirta oo cajiiba masaladaha fiqiga ku jira waxa weeyaan ilmaha yaree caloosha hooyadii ku jira ma laga soo tuuri karaa caloosha hooyadii mise lagama soo tuuri karo masaladaasi halkan bay ku dhex jirtaa goormaa la ogol yahay ilma tuuri karo goormaa ilma la tuuri karin maxaa la- maxaa lagu noqon haddii la tuurayo maxaa la eegi weyaan Okay. eeg ibn alqayim raximahullah wuxuu yidhi qofku wuxuu maraa laba marxaladood marxalad uu yahay abuuritaankiisu sida biq- biqilka nabaadka uu la mid yahay iyo marxalad uu insaaniyadiisu u buuxsato sida qofka adduunka dul jooga xaq ugu leeyahay isaguna uu la mid yahay marxaladda uu biqilka la mid yahay waa maxay markuu ilmaha yari marxaladu socdo nudfa iyo calaqa uu socdo iyo mudqa qofku xuquuqdii bini aadamnimada uu leeyahay laakiin naf kuma jirto marka xuquuqdiisii bini aadamnimadii bar baa ka maqan oo haddii aad ilma calo- islaan aad is- isdishiin ood caloosha fedhka ka dhifatay ilma soo tuurto ma mag baad bixin kaamil ah mise waxaad bixin waxaan ma kaamil ahayn waxaa la eegi de ilmuhu intuu naf ma gashay mise ma gelin xadiiskan baa lagu noqon dee Ah, ilmuhu ma labiyo afartan cisho ka- kadib bay ahayd mise labiyo afartan cisho ka hor bay ahayd amba bacdu ahli cilmi say leeyihin boqol iyo labaatan cisho kadib bay ahayd mise boqol iyo labaatan cisho ka hor bay ahayd iyaa la eegi waa masalad khatiira soo maakaas qof dhan baa ku xidhan magtiis baa ku xidhan islaan baa caloosha ka dha- waa yara taabsata caloosha islaantii way dhicisay ilmaha ay dhicisay ma kaamilu buu ahaa muu buuxay mise ma buuxin maxaa lagu garanayaa inta dee uu jiraa lagu garanaya dhaqtarkaa sheegi doona okay magti baa ka dhalanaysa mas'alad labaad baa jirta islaantii ilmaha waa la eegay waa la baaray waxay dha islaantii waxay sidaa ilmo mushawaha mushawah soma naqaana ilmo aanan kaamilu khalqi aan ahayn Aa, matalan madaxba lahayn iyo caloosha islaanta ugu jira kow ilmaha hadduu dhasho bini aadamadiisu ma buuxsamayso waa in la soo saaro mas'aladii baa la baaray markaa ilmahan la soo saarayo ee kaamil khalqiga badi waxay dhahdaan culammadu marka uu dhakhtaradu ma noolaan karaba Uu dhim- horu u dhiman karaya usbuuc bil laba bilood u dhiman doonaa qaarkood ma laga soo ridi mise lagama soo ridayo mas'aladda maxay markaa la shaqaynaysaa waxaa la eegi ruuxdii ma gashay mise ma gelin ruuxdii hadday gashay waa masalad kale haddayna gelin waa lasoo tuuray dembi maaha taas hadday ruuxdii gelin ilmo lama dilin ee qof mushawaha ayaa la badbaadiyey okay laakiin hadday ruuxdii gashay fa yunfaqu fiihi ruux naftii lagu afuufay islaamka yaa wax dili kara ilaah ilaahna u abuuray ilmaha uu dhannaysiiyey ma lasoo soo saari karayo laba arrimood baa la eegay kow arrinta koowaad waxaa la eegay kow waa arrin muhiim ah waxaa la eegay dhibaato ilmahaa yari hooyadan xambaarsan may may- may- may- may- may- may u yeelanaya mise ma yeelanayso haddii la ogaado dhibaatada laba shay haddii la ogaado cilmiyan haddii la ogaado dhibaata ka dhalan amba la- la badiyo inay dhibaata ka dhalan danu raajix mala badi mala raajix haddii dhacdo okay waxay u badan tahay dhibaata ka dhacdo waxaa la leeyahay hooyadu waa mutayaqanu lxayaati nolosheedu waa yaqiin soo ma way jirta nolosheedu ilmahana waa mawhuumulxayaati inuu noolaado waa la malayn doonaa iyaa la horraysiini mutayaqanu lxayaati calaa mawhuumi lxayaati qof noloshiisa la hubo waxaa laga hormarin qof noloshiisa aanan la hubin marka waa waa la soo tuuri okay midii labaad ilmahan haddii la ogaado inay adduunka dhibaata uun ku sugayso isaga iyo faamigiisa maxaa la yeeli bacdu ahliilm waxay dhahdeen waa la soo saari maadaama wa- waxba noolaan karin waa la soo saari laakiin maxay dhaheen maxaa lagu soo saari shardayn baa lagu soo saari ashardu alawal waa maxay kow waa inay hooyadii aabbihi ogolaadaan ashardu saaniya waa in la ogaada cilmi daqiiqa oo dhakhtar muslima uu ogaado inuu ilmaha yari mustaqbal lahayn dhibaato badan ma- mooyaane una dhibaato lahayn isna waa la soo saari laakiin maca dalika waxay dhahdaa walafdalu an yutraka waxaa fadli badan in layskaga tago oo lagu sabro ile ilahay adduunka sabir buu noogu abuuray ujeeddu ka lahaa subxaana wa tacaala saasaa fadli badan marka taasina waa arinta een, xadiiska inoogu inoogu jirta ugu dambayntii masalada waxaan kala soo baxay masalada xadiiskan maalinta horaa wax ka macnina xadiiska eh, intiisa dambe oo ah wa yu'maru waa la amri afar kelmadood baa la amri waxaa la amri in risiqiisii la qoro ajashiisii la qoro camalkiisii la qoro shaqi iyo saciidna la qoro qofka bini aadamka waana kii sheegnay waana kii oranay war qoristu waa laba arrimood inta badan muslimiintuna aad bay arrintaas ugu ugu ugu maaragtay ama bini aadamka ugu mataha- matahad ugu galaan waxaan odhanay war qoristu waa laba arrimood qoris waxaan odhanay qadarka samada ilaahay loo maxfuuda wax ku qoro arrintaasi waa arrin aan odhanay kownka dhan markuu ilaahay abuurayey intuuna abuurin ayuu siduu abuurayo meel dhigay inaa khalaqnaa kulla shayin biqadar shay waloon abuurnay waxaan ku abuurnay qadar yacni waan ka shaqayn shaqayna ku socdaa kowkani iskama socdo laakiin waxa- waxaad ogaatiin waxyaalada aadka u cajiibka badan waxaa ka mid ah culummadan in la yidhaahdo filosofiyada greega la yidhahdo laba laba falsafadood bay iyay aamineen ninka balaton la yidhahdo aflatonna annagoo u naqaano balatonna gaaladu yaqaanaan aflaton wuxuu yidhi ilaahay subxaanah wa tacaala wuxuu abuuray waxyaalada waaweyn ee kownka wada waxyaalada yaryar isagaa iswada yidhi in allaha yaclamu alkuliyaat walaa yaclamu tafaasiil muxuu ku fali buri tafaasiil sheekada waxyaalaha dhacdhacaya adduunka ka dhacdhacaya inaan imika halkan fadhinoo sheekaysanayna wax muxuu ku fali ilaahay buri wixii weynaa buu ilaahay abuuray tot ayuu yidhaha aflatoon yaa u sheegay isaga uu ka fikirowna uu isyidhi marka marka sayd qudub raximahullah sheekha la odhan jiray wuxuu yidhi ilaahu aflaatoon ilaaha aflaatoon uu yaqaanay muxuu yidhi waa ilaah filosofa filosofada waxay ka fikiraan wax waaweyn waxay la yeerar ma eegaan ee daqiiqda marka isagii unbaa sheego isaga unbaa xataa un budan waa ilaah filosof wey oo misaali ah waa ilaah idealisti ah waa ilaah ideaallada yaqaano ideaalka ideaalka ma yaqaano realityga okay saas wey qolo kalaa jirta oo oo iyakuna ninkaa ka soo horjeeda oo ilaahay subxaana wa tacaala tiri ilaahay maalin walbaba maaha wuxuu sii dejiyey imikuu shaqada qabanaya wuxuu hore usii ogaa maaha oo wax imika wado shaqada maanta oo weliba qaar muslimiina ku ku taasuro oo ka soo qaatay aayadda qur-aanka kullu yawmin huwa fii sha'nin maalin walba ilaahay sha'ni buu ku jiraa waa run dee ilaahay maalin sha'ni buu ku jiraa laakiin kama dhino eh, alaana tatabayanu lahu lumuur arrimuhu imika waa caddaanayaan kama dhigno annakase waa cajiib qur-aankeedu ilaahay muxuu ihi wacindahu mafaatixu lqayb ilaahay agtiisa waxaa yaalla buu ihi mafaatiixda waxa maqan oo dhan okay waxaa yaab le waxa weeyaan maa tasqudu min waraqatin ilaa yaclamuhaa iska daa kownkaoo dhan maa tasqudu min waraqa geedahan xagdaadan imirka geedaha kaymaha aad ku aragteen canada aad ku aragteen eh, mississippiga iyo america iyo adduunka wada biyaha ah waxaa geeda caleentee maa tasqudu min waraqa waraqadi ma dhacayso caleen yari ilaa yaclamuhaa walaa xabbatin fii dulumaati alardi walaa radbin walaa yaabisin taas waxa ilaa fii kitaabin mubiin inay dhici doonaan bay sii qorneen inay caleen yarin dhulka ku dhici doonto looh maxfuudkay ku sii qorneen marka maxaa odhanay ahayd ilaahay intuuna kownka abuurin qalin buu abuuray soo mahayn qalimkiibuu ka yidhi uktub qor faqa- fa- fajaraa alqalamu tilka saaca rasuulka yidhi qalamkiibaa orday saacaddii fakataba maa kaan wamaa yakuun waxaa dhici doona dhan buu qoray ilaa qiyaami saaca uktub baa laga yidhi uu shaqey u qoray idan waxa dhacayo dhan kownka ilaahay wuxuu ku qoray looh maxfuudka qorista maxaan waa qorista kownka wax dhacay dhan labo qoris labaad baa jirta arne wixii ilaahay kownka uu qoro qadaray ee kownkani ka dhacaya ee uu qoray ayuu soo dhaadhiciyey oo wuxuu ku qoray sijillo buugaan kutub dooseeyo filal ay haystaan iyaa haysta malaa'igti ilaa malaa'igtii baa shaqo kala wadade haadaa malaku jibriil muxuu ka shaqeeyaa waxyuu ka shaqeeyaa haadaa malaku mikaa'iil muxuu ka shaqeeyaa roob iyo balaayi wax kow ka socda buu ka shaqeeyaa haadaa malaku maaragtay kan wuxuu ka shaqeeyaa wixii maaragtay wixii rasaaqdu ka shaqeeyaa waa loo kala dhiibay nin kasta feelkiisii baa haystaata feelkaa waxaa ugu qoran wixii loo xafada ku qornaa badh baa ugu qoran cilmigii oo dhan lama siiyin ilaahay wuxuu- wixii oo dhan uma dhiib inbuu u dhiibay intaa uu u dhiibay isagoo u dhiibay waxaa ka mid a dad loo dhiibay ajashi malakulmood malakulmoodku wuxuu sida ajashi waa loo dhiibay malagaasi kuwana way qoray qor baa laga leeya waar hebel waxaad u qortaa maxaan u qoraa toddobaatan sano u qor hebel maxaan u qoraa lixdan sano u qor loo maxfuudkan waxaa kugu qoran siddeetan sano waa laba qoritaan day ku firsan maxfuudka maxaa ku qoran siddeetan xaggana maxaa ku qoran lixdan malakulmoodku lixdankii buu iska haystaa marka lixdanku gaadhuu soo xamaan qaadante dariiskii buu soo xidhanay uu soo da- uu soo daadegay isagii malaa'igta lafta la qaadaysa waxaa laga odhanaya ka laaban labaatan baa loogu daray Ab- abel baa jirta meeshaas labaatan kanay halkay ka imatay ilaahay qur-aankiisuu ku sheegay yamxu allaahu maa yashaa wayusbit wacindahu umu lkitaab ilaahay wuxuu doonana u masaxaa wuxuu u qadaray wuxuu doonana u isbaatiyaa uu daayaa laakiin waxaa agtiisa umulkitaab baa yaalla isaga aanan la masixin waxna lagu darin almafuudki wey waxaan kale malaa'igtu sidaan waa la biraa lbiraa nabigu wuxuu yidhi sil- silaturaximku cumrigay beerisaa culimmada qaar baa dhida way barakaysaa laakiin qaar baa dhid may way beerisaaba ilaahay wuxuu ogaaday la- lixdan sano kuu qoray malaa'igtu u dhiibay laakiin wuxuu ogaa inaad ra- raximka xidhiiri doontid wuxuu kugu daray shan iyo toban ama labaatan sanadu dhigay isaga unbaa og marka malakulmoodkii maba ogo filika ma garan isagu waa loo dhiibaya hadhown waa laga soo celinaya inta waa lagu daraa laga leeyahay marka marka da- taasi waa in cilmiga ogaano in la- laba kitaab ina jiraan mas'alada kale ee muhiimka ikhwaani waxa weeyaan ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu inoo diray inaan caabudno wuxuuna inoo sheegay inaan cadaab iyo janno meesha aan galna inuu qoray soo mas'alad khatiira maaha uu qoray meesha aad tegi doonti cadaab baad gali iyo jannaad gali uu qoray haddana wuxuu ku yidhi caabud oo shaqadaadaa janno ku galay fayanduru kayfa tacmaluun waqul icmaluu fasayara allaahu camalakum fayunabbi'ukum bima kuntum tacmaluun ina aladiina aamanuu wacamiluu saalixaat kaanat lahum jannaatu lfirdowsi nuzula shaqaa lagu galayaa iyo iimaan jannadii iyo naxariistii ilaahay haddana waxaa lu leey waa u qoran tahay waa iska hor imanaysaa hadda. maada nafcal markaa su-aashaas jawaabteeda waxa weeye waa waa basiir iska hor imanayso waxa uu ilaahay qoray subxaanahu wa tacaala maaha wax uu kugu qasbay ee wuxuu ilaahay qoray cilmigiisii ilaahay calima anaka takunu min ahli الnaar fakataba anaka anaka uma jeedo mawaa fulan yani sayakunu min ahli الnaar fakataba cilmahu okay أن الله علم أن فلان سيكون من أهل الجنة فكتب علمه macnaha sooma fahmin ilaahay wuxuu ogaaday subxana wa tacaala hebel inuu shaqaysan doono camalka ahlunaarka okay camalka ahlunaarka marka uu shaqaysto wuxuu qaban doonaa shaqadii ahlunaarka naartuu geli doonaa taa buu ilaahay u qoray kii jannadana ilaahay subxaana wa tacaala camalkii jannada ayuu u qoray okay xadiiska nebiga sal allahu aleyh wasalam waxaan ka faaidaysana waxa weeyaan in aanan nabiga camalki ilaahay camalkiisu inuu yahay wasaaf uuna kashaaf uunan ahayn daaqid wasaafku waa maxay waxa dhicaya uunbuu nebigu ilaahay sheegay adduunka wixii ka dhacaya yuu ilaahay sheegay dadkaasi ahlujanna noqon doonaan dadkaasina ahlu naar bay noqon doonaan maxay ku noqon doonaan camalkooga laakiin anu waan ogaaday dee inay ahlu naar noqon doonaan inay ahlu janno marka waxaan ogaadaan qoray ilahay cilmigiisa boqoraa maanta waxaan nii sheegay macalinka markuu iskoolka dhigayo macallin yaro shan iyo labaatan ciyaala iskool u dhiga oo markay imtixaankii marayeen kahor ka yidhi intiinaana waxaad ku dallacaysiin a intiinaana b intaana c intaana way dhacaysaa oo imtixaankii ciyaalkii ay mareen oo imtixaankii sidii u dhacday hadday idhahdaan ardaydii macalin adaana riday qaarna adaa ana siiyey adaa bna siiyey madax sax bay noqonaysaa sax ma noqonaysa waa ogaaday oo macallinku khibradiisa ku ogaaday idaa kaana almucallimu wahuwa insaanun calima bima sayaقacu bkhibratihi fakayfa biاllahi tabaaraka watacaala ilaahayna khibradiisa ka waran say dadku noqon doonaan inuu garanayo subxana wa tacaala marka marsiyo ma leh in la ydhahda ilaahay uu qoray iyo ma qorin ilaahay wuxuu qoraya wax weyaan waa wixii uu ogaaday buu qorayaa subxaana wa taala cilmigiisii cilmigiisii ayuu qorayaa walidaalika buu ilaahay tabaaraka wa tacaala had ya jeer qur'aanka wuxuu caddeeyaa inay dadku camalkooga ay jannada iyo cadaabta ay ku galeen lakin xadiiskan qofkan ahlu jannada shaqaysta ee naar tagaya iyo qofka naarta xadiis kalaa macne cajiib ah xadiis kale wuxuu yidhi sida dadka agtooda ku cad dadkii markay ku egaan waxaad shaqaynaysaa camalkii maxayga jannada dadkiiba dadkii waxay ku leeyihin waa ninkan miskiidku tagaa sa- aragtida guud sadaqaduu bixiyaa jihaadku galaa waa ninkan khayrka qaba waa maxay markii dambe ma arkayaan niyaddaada iyo khawaatimtaada nin baa jira waqtigii nebi al slam jihaadka ku jiray uu dagaalamayo rasuulkuu difaacaya waa mujaahid nebiga hortiisuu difaacaya rasuulku wuxuu yidhi saxaabadii laweyneed la fadhida yuu yidhi hada min ahli naar nin dhan waa mujaahid hada min ahli naar saxaabadu way yaabeen ma ninkan baa naarta ka yidhahdeen ninkii bay daba socdeen bal inay eegaan waxaa naar geynayade maxay ku arkeen wuu dhaawacmay ninkii markuu dhaawacmay geed hoostiisuu tagay waxaa ku jira een, warankii iska saari kari waaye wuu isdilay qatala nafsa waad kaysan kari waaye wuu isdilay saxaabadii waxay yidhahdeen laa ilaaha illa maxamed rasuulullah soo noqdeen iyagoo ashaadanaya wixii uu nebigu qiray ee ilaahay u kashfiyey ayay ii arkeen sala allahu calayh wasalam marka laakiin dadka cam- indhahooga muxuu ahaa aragtida guud muxuu ahaa ninkaasi ahlujannu ahaa laakiin aragtida annaka inaga qarsoon muxuu ahaa ahlu naar ilaa annaku ma garanna qalbigiisa waxa ku jiray ninkaa ma ogid marka dadku markay eegaan hebel waxay leeyihin waa ninkan ahlujanno laakiin gebagabadiisa lama socdaan hebel markay eegaanna maxay leeyihin ahlunaar in kastay culummada waaweyn ee culama- culamaa suufiya raximahumullah qaal culammada tasawufku ay dhahdaan kalimad cajiiba waxay dhahdaan man kaanat bidaayatuhu muxriqa falaa shaka ana nihaayatahu mushriqa ninka marka uu diinta bilaabayo ololaya soomaatin dhalinyar markay diinta galaan olol ku gala oo muurayo oo miskiidka ka baxayn oo ciyaamada duubanayo oo qur-aanka akhrinayo oo miskiidka ka baxay maaragtay hadduu saade kusii adkaysto waxaa dhaha nihaayadiisu waa mushriq waa ifaysaa fa ina man kaanat bidaayatuhu muxriqa ninka bilowgiisu olol yahay abubakar baa arkay dhalinyaro qur-aan akhrinaysao ooyeysa abubakar sidiiq waa markuu amiirka ahaa saxaabadii baa tiri ciyaarkan maxay la ooyeen qur-aan akhrinaya way la yaabeen wuxuu yidhi utrukuuhum haakada kunaa daaya buu yidhi sidaa baan ahayn markaan wax bilownay markaan wax bilownay sidaa baan ahayn fa kunnaa nabkii aksar maxaa yeelay qalbigiioo dee madow ku jiro nuurku jiraya marka qofku waa badiimaya marka marka qur-aankana maxaa ku qoran fa ammaa man acطaa wattaqaa fasanuyasiruhu lilyusra Ah, ah. Ah, qofka ilaahay wuxuu dhi qofka wax bixiya oo ilaahay ka baqa oo diinta ilaahay haysta waanu fududayna jannada wa ammaa man bakila wastaqnaa wakadaba fasanunasiruhu lilcusra marka had iyo jeer bilowgaaguna wuxuu sheegaa dhammaadkaada laakiin bilikhlaas bilikhlaas markaasi xadiiska nebi al slam qaacido maaha buu yidhi imaam ghazali kii hore imaam ghazali waxa weeyaan waa saaxibu maaragtay kitaabkii maxaa odhan jiray ixyaa culuum uddiin iyo imaam ghazaliga cusub raximahullah labaduba waxay idhahdeen xadiiska intiisa dambe qaacide maaha dadka inta ugu badani hagga ma maraan dadka inta ugu badani calaa maa kaanuu calayhi bay ku dhintaan dadka inta ugu badani ninka miskiidun ku socday muxuu ku dhintaa miskiidun آه، شيخ كشك الشيخ رحمه الله دعاء سنة يسجل وحور رجل اللهم اقتلني ساجدا وأنا بين يديك فمات هو ساجد بين يديك سو مدح دوكا كو هيا او مارتي يو يو دنتي شيخ كلا ابراهيم عز الاورنجري وحورنجري اله يغو ديل انو سجوسا او وليبا جوغا حرم كادا ليله 29 بولت سو حرم كادا تهجد تكنيا او مدح دوكا كو هيا تدلعت رمضان يا نص اله اله بكو سو سودان سيدي سو جعلاب كو دنت اه habeenata waxaan daawanayaa gabadh masriyadoo haysto raqaasiinta waxaa la soo dhigay bahalkan iminka la soo dhigo maxaa la soo dhigay iyadoo hees haysa dhimatay oo daansaysa oo dabada ruxaysa ayay dhimatay weliba markii ay sakaraadku qabtay waxaa la yidhaha shahaado way diiday way hesisay way sii waday un alinsanu yamuutu calaa maa kaana calayh wuxuu ahaa unbuu ku dhintaa subxana wa tacaala marka xadiisku qaacido maaha laakiin waxbuu sheegaya wax uun wax uun dhaca waxaa dhahdaa likulli qaacidatin shaad qaacido walba waxay leedahay reeg walba wuxuu leeyahay wax yaroo gaara marka xadiiska nebiga sallam dad badan way ka baqaan way ka cabsadaan waa inaan ka cabsano wuxuu noo keenayaa inaan dee iimaan yeelano ikhlaas yeelano laakiin inaan u fahmin qof kastoo shaqo fiican jira inuu ku dhammaanayo shaqo xun la ilaahay subxaana wa tacaala naxariistiisu taa ma keensanayso waxay keensanaysaa maadaama aad fiican tahay inuu kugu dhammeeyo ficli maadaama aad xun tahayna inaad islaalisid ood ilaahay kusoo noqotid subxaanahu wa tacaala xadiiska maaragtay intaas baan ku joojinaa رضي الله عنه صحابي نوري أنا كان إله نوافعه الله تعالى أعلى وأعلم وصلى على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين جزاكم الله خيرا